wanaagsan halkan waa dalsan qodobada ugu waaweyn idiihanana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha soomaaliya oo degniin culus ka soo saaray dadka la macaamila al-shabaab dagaal culus oo ka dhacay deegaanka qaamqaam oo hoostaga jubbada hoose xubno ka tirsan al-shabaab oo dowladda soomaaliya kusoo rugtay cunuqabatayn nabdoon soomaaliyeed oo muqdisho abaalmarin qaaliya lagu guddoonsiiyey qodobo culus oo laga soo saaray dagaalbereedka luuqo wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn jab xooggan oo gaadhay gumaystaha yahuudda
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal haboon meel kastoo dugudhiganaysaan amniga dhegeysanaysaan waa duhurnimo jimco ah taariikhduna ay ku haasteysan tahay labaiyo tobanka bisha toddobaad laba kun afar iyo labaatan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu digniin culus u diray dadka al-shabaab la macaamila waxaana madaxweynuhu sheegay in dowladda soomaaliya ka warqabto cid kasta oo fariin si ay doontaba ha noqotay u dirta al-shabaab waxaana uu ka digay madaxweyne in la macaamila al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda khudbadan ayuu jeediyey
dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego argagixisada iyo kuwa khawaarijta ah ee dalkeena argagaxa ku hayo dowladda soomaaliya maalindhaweed waxay soo saartay liis dadkaas oo ah argagixiso hadal layska yiri oo idaacadda laga yiri ma ah tan waay walaashay dhasho habaryartiisan ahay wuu isoo wacay kuma soo wici karo soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego argagixisada iyo kuwa khawaarijta ah ee dalkeena argagaxa ku hayo dowladda soomaaliya maalindhaweed waxay soo saartay liis dadkaas oo ah argagixiso khawaarijta madaxdeeda mas-uuliyiinteeda kala duwan mustawayaal kala duwan leh kuwo kalena mardhawa soo saari doona haddii allayidhaah hay-adaha dowladda kuna qiimaynaayo markay arkaan dalka dadka khatarta ku ah ummadda soomaaliyed waa loo soo bandhigayaa hadal layska yiri oo idaacadda laga yiri ma ah ninkan khawaarij waaye waa argagaxiso ummadda soomaaliyeed ayuu dhib ku yahay marka la yidhaaho waa dambiile waa dambiile markii la yidhaahdo oo baxsan oo duurka ku maqan oo sharciga weli hor imaanin oo la horkeenin oo dowladdu ku maqan tahay inay sharciga hor keento qofka saacida fududeeya u kaalmeeya waa dambiilo kale asna ha ogaado iska ilaali ma ogeyn ma ogeyn iyo muxuu ahaaye ma ku anficayso waxaa dhacday walaalayaal muwaadin soomaali ah in lasoo qabtay waxaa lagu soo qabtayna ay tahay khawaarijta inta u timiday inay tiri hebel miyaa heblaayo miyaa haa xisaab ii fur meeshaas bankiga tag adiga ilaa ninkan muxuu ahay argagixisadaa inta bankiga yimaado xisaaban furana ma dhihi jiro bankiga k y c wax la yidhaha shuruudaha xisaabaadka iyo yaa lagu furtaa ma aha maalintii layska imaanaya bankiga layska furinaya maanta ma haysto wax uu isku caddeeyo qof uu la soo hadlaa wuxuu leeyahay bankiga tag xisaabta ii fur xisaabaa loo furaa qofkaas magaciisuu ku furaa baasaboorkiisuu dhigaa magaciisuu geynaa wejigiisuu geynaa farihiisuu uu diboosit garaynaa u dhigaa akawnkaasna maamulkiisa waxaa iskale oo haysto ninka argagixisada ahay lacagaa lagu shubaa waa laga sii bixiyaa mid kalea lagu shubaa waa laga sii bixiyaa qofkii furay ma leh telefon nambarka lagu furay ma leh e v c-ga lagu dhadhaqaajiyo ma leh walladka lagu waxeeyo ma leh ma oga waxa ka dhex dhacay akownkaas maalintii dambe markii bankiga uu shaki galay ama ciidamadii baaraya amuuraha ay yidhahaan akownkan lacagta intaan la eg ay dhex martay toban milyan labaatan milyan shan milyan lacagtaan bal ha la baaro oo loo yeero la yidhaha lasoo fiiriyo wiil soomaaliyeed oo iska danyar ah iyo gabar soomaaliyeed oo danyar ah soo baxayso haye shan iyo labaatan milyan toban milyan aa akawnkaaga martee bal ka waran haddii la- anigaa bismillahi raxmaan weligayba kun doolar ka badan lacag ima soo gelin war hadda bankiga waa kana toban milyan oo doolaraa maalintaas ilaa maalintaas inta udhexaysay aad ku shugta bankiga oad kala baxda maya alle ya ka allah maxay tahay waxaad sheegaysa kaala soo arag buuga aan deganahay aniga weligay babaasid ugu badnaada cimriga soo gashaba waa kun shan- waa kun doolar ama waa shan boqol oo doolar haye beesada ayaa ku jiro marka dambe haa war wiil aan eedda u ahay maya midaan abti u ahayaa beri yiri maxaan ku idhahdaay account ii fur oo aan u furay ma ogeed inuu shabaab yahay baryahanba meelahaasoo jiraa waa la lahay KYC da waxaa la yidhahdaa know your customer yacni ogow macaamilkaaga war dadka Soomaaliyeed oo dadka aad la macaamilaysaan ogow argagixisa qaraaba ma leh ogow waa kala tagteen hadduu mabda'aas qaatay adiguna aad mabda'aas kale ku hartay soomaalinimo islaamnimo fiican maxaan ku idhahdaa dadnimo haddaad ku hartay isaguna uu argagax iyo qarax iyo ummadda duleynteeda iyo diinta inkiraadeeda uu xagga la aaday kala leexda waxba isku meydin waxba isku meydin waxba isku meydin kala leexda ha ku kadsoomin wallaahi dee adeeraan u ahay wiilka ama abtiyaan u ahay ma eedaan u ahay walaashaya dhasho habaryartiisan ahay wuu isha wacay kuma soo wici karo ma wici kartid waa dembi ogow taleefonkaagaa la soo helaa inaad qof argagixisaa wacday waa laguu yeeraa su-aalaa lagaa weydiinaa maxkamadaa lagugu geynaa xeeraan leenahay la yidhaha la dagaalanka argagixisada xeer kalaan leenahay la yidhaahdo cunaqabatay taxadiran oo midka aan sheegaya hadda ah oo dadka argagixisada khawaarijta adduunka jooga dowladdu ay cunaqabatayn kula soo rogtay lalama macaamili karo waa cunaqabataynta macnaheedu lalama macaamili karo tasiiraad looma samay karo waxba looma samay karo waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed fursaddaas inaan uga faa'iidaysto ha laga taxadiro ha laga taxadiro qaraabo ma iidiin waalid uma iid walaalna ma iidiin ninka intuu xaggaas jiro
markana mid ka mid ah nabdoonada soomaaliyeed ayaa magaalada muqdisho abaalmarin qaali lagu siiyey siduu sheekada warbixinta ku diyaariyay waryahaga cabdisalaan juule shaakir
waa ku ugaas al mustafa ninkiin waa ku yeelanay hadalka wareejida ugaaska kuwaas een, maamuuskii aad mutaysatay oo reer beelo kunsiiya laakiin imaam xuseen gaarigii furaashay oo ku aninkii wareeji anaa ugaas cali mustaf maxamed ahaan
furaha waa gadoomay
gaarigan iga dambeeya sidaad u jeeddaan waa gaari bremiya ah waxaana la guddoonsiiyey nabadoon soomaaliyeed oo ay ku sharaftay beeshiisa gacantana ay ka geliyeen gaarigan bremiyada ah oo ay ka soo bixiyeen kumanaanka doolarka waxaa la guddoonsiiyey gaarigan een, nabadoon nuur isxaaq muumin oo ah nabadoonka ama ugaaska een, beesha kunsiiye ee boqortooyada eelaay isla beeshiisa ayaana guddoonsiisay gaarigan waxqabadkiisa iyo sidoo kale habbaamuus ahaan iyo inay ku sharfeen shaqada adag oo qabtay darteed ayaana ku guddoonsiiyeen waxaa halkan ku guddoonsiiyey eh, nabadoonno kale oo iyagu beesha ka tirsan waxayna ku wareejiyeen furaha gaariga waxayna sidoo kale een, sheegeen wakhtigan wixii ka dambeeya in gaarigan uu leeyahay nabadoon nuur isxaaq muumin waa dhif iyo naadir in hotel magaalada muqdisho ka yaala bannaankiisa lagu guddoonsiiyo nabadoon gaari ay u soo garatay beeshiisa nabadoonnadii goobjoogga ka ahaa guddoonsiinta gaarigan bremiyada ah ayaa goobta ka hadlay aaska lagu siiyey baabuurka waa fariin soomaaliya o dhan loo diri waaye fariin soomaaliya o dhan loo diri waaye waa fariin annaga dhan loo diri waaye waa in lagu dashto sida wanaagsan maamuus kale ee loo guddoonsiiyey baabuurka maraaqa beeshiisa ay ka danqatay ummadda kale ee soomaaliyeedna waxaan leenahay inay ku dayato sidaasoo kale uga abaalguddo dhaqanadeeda hadduu aamin yahay bal wadiina mataqaanaa isu shuq ku laheed oo nin wadaad u yahay ehel qur-aan u yahay waa mudan yahay halka baawar ma ahe ku kala adin dhaban aad u guddaan
hambalyo hambalyo nabadoon ha dhawaaw sida beelaka iyo maamuska oo sharafta leh adigana shaqo wanaagsan iyo ardayyaal koofade unuuna saasoo dalkeenka duhayaan nuur isaaq moomin oolaka maamusay sadbuuradka maamusay abaalmarin baabuur usula sii baabuurkiina inta kiyaala maalig waytana baabuurkii usula siina inta kiyaala malaagaas aasala maamusi insha allahu tacaala malaagaas mayka daranaysa dubuurod mayka daranaysa digember mayka daranay todobanaasi mayka daranay beesha kuusiinta dharadi marka lan kasta may lafadaane inoo laka dayro wanaagga iyoonay abaalmarinta reer kuusii walaalnadaana malaaga ka abaalmariyeen digil imirfii soomaali weyn maynka baadane sida oo kale inoo malaayada laga abaalmariyo nabadoon nuur isaaq muuman oo la guddoonsiiyaa taliyey baabuur ajaa'ib leh aad i qurux badan la guddoonsiiyey walaaleediis taliyey intaseen iyo ladinkireerina oon markhaati ku naqano walaalow markhaati ku eena tal wanaagsan aa ku dhalati tol adaki garabreebo ku dhalati tol aad iyo aad i qiimo badan oo ku dhalati malaagyada kale baabuur maliin gadaane baabuur masaaraane sida hor maliin sheegi waaye laakiin adi qiimo wiinaa jirta tolkaaki qiimaayo i sharafi ugaas nuur muumin isaaq waxaan anaga idin dhex keenay guryahaynan ku haysan lahayn waxtarkiisa iyo waxqabadkiisa iyo dadaalkiisa markaan aragnay oon mahadinay ayaa waxaan isdhahnay digli miriflaha la dhex geeyo waxaan idinka codsinaynaa inaad si toos ah si dhow iyo si dhowba aad ula shaqaysaan haddii ilaa yidhahda aadaad ugu mahadsantii ugaaska la sharfay lana maamuusay ee lagu magacaabo nuur isxaaq muumin ayaa dhankiisa ka mahad celiyey gaarigan la guddoonsiiyey laguna sharfay wuxuuna sheegay in uu waxa uu qabtay wax ka badan uu samayn doono may kalo ama anagee tolkun oo anaka dhaladii beelweynta eelay ee khaasatan beello kunsi ee oo iingaradii geegini xafladun sharafta leh an oon ogayna igodoonsii xaflad qaali eh oo digiri mirifla gobolka banaadir ama nawaahigoonka dhiina inay uso langadoonsin igadoonsiiyeen iingaradeen waxqabadkay anaan ka shaqeey ama beelweyntu eelay
markana dowladda soomaaliya ayaa xubno ka tirsan al-shabaab cunaqabatiin kusoo rogtay sida dowladdu sheegtay bastoona dowladdu ma shaaca ku rogin magacyada dadka cunaqabatinta kusoo rogan dowladdu waxaa shaaca ka rogtay in xubno cusub ka tirsan al-shabaab la cunaqabateeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan xasen sheekh maxamuud ayaana shirkaasi gudoomiyey islamarkaasina kulankaas waxaa ka dhacay qasriga madaxtooyada soomaaliya gaar ahaana la taliyaha amniga xafiiskiisa dowladda soomaaliya waxay sheegtay in dhinacyo badan lagu eegay islamarkaasina oo ahaa kulan amni si loo docodcoeeyo arrimo badan waxaana laga soo saaray qodobo dowr ay kamid tahay in si weyn loola dagaalamo lacag dhaqidda iyo sida oo kale dadka al-shabaab dhaqaalaha siiyo siday madaxtooyadu sheegtay markana dowladda federaalk ee soomaaliya sidoo kale jubbaland oo iskaashanaya ayaa waxay kasoo saareen qodobo doora dagaalbeereedka ka dhacay luuqa dhawaanahan jubbaland waxay ku jirtay dardargelinta sidii loosoo afjari lahaa dagaalka ka soconaya luuq islamarkaasina waxaa laga soo saaray qodobo ilaa gaadhayo shan qodob waxaa lagu baaqay in xabad joojin deg deg ah la sameeyo islamarkaasina ayna ku xidhnayn wax shuruud a madaxweyne ku-xigeenka jubbaland iyo madax kale oo halkaasi ku sugnaa maalmihii u dambeeyey ayaa soo saaray qodobo kala duwan islamarkaasina waxaa lagu amray dadka shacabka ah inay qaataan amarada dowladdu soo saartay si rasmi a yeelan loo kala dhexgalay islamarkaasina dagaalka luuqoo la joojiyey dowladuna way ku guuleysatay dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay inay marnaba aqbalaynin dagaalada soo noqnoqda ee ku saabsan beelaha oo ay dirirayaan dad ehel ah markan waxaan eegana saaxiibayaal faahfaahinha dheeraada ayaa kasoo baxaya dagaal culus oo ka dhacay jubbada hoose warar dheeraada ayaa kasoo baxaya dagaal xalay dhex maray deegaanka qaamqaam xubno ka tirsan al-shabaab iyo sidoo kale dowladda soomaaliya ciidamada dowladda soomaaliya waxay shaaca ka rogeen inay al-shabaab iska caabiyeen isla markaasna al-shabaab kasoo wararay jab xoogan la gaadhsiiyay sidii dowladdu shaaca ka rogtay ila ku sugan deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalka labada dhinac ay isku adeegsadeen hubka qeybihiisa kala duwan isla markaasina uu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawaca laakiin ha yeeshee lama xaqiijin inta rasmiga ay dhimashadu tahay guud ahaanba warka durintaasi kusoo gabagabeynaya mar kale intaanu kulmayno nabade
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel